halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somaly com
habeen wanaagsan dadkaana dhegaysanayo dhammaantiinba caawa idaacadda waxaa wadarin kugu soo jeedinaya cabduqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ibraahim xasan daanduray
qodobada aan idaacaddeenna idinkugu haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dimuqraadiyiinta oo bilaabaya dhegaysi markhaatiyaal furan si ay u soo golo joojiyaan madaxweynaha maraykanka
waxay ila tahay inuu yahay nin howl kale oo muhiima u haya qarankiisa gaar ahaanna nin haya xog muhiima oo ay tahay in la ogaado waxaa kaloo aan idin haynaa dalka jarmalka oo maanta looga dabaaldegayo sodonguuradii ka soo wareegatay burburkii derbigii berlin ee kala hayay dadka bariga iyo galbeedka jarmalka sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo cawayska washington iyo qodobo kale oo iyo wararkii ciyaaraha balse markaas balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida cabduqaadirow inta aanan warka akhrin barnaamijka hambalyada iyo heesaha galabta ayuu baxay hase yeeshee barnaamijka martida ayaa dhegaystayaashanu ay maqli doonaan
saraakiisha maraykanka ee ka hortagga argagixisada ayaa waxaa sii kordhaya walaaca ay ka qabaan daacish ee lagu hayo siiriya ama dagaalyahanada daacish ee lagu hayo siiriya inay heli doonaan wadiiqo ah inay dib ugu soo laabtaan goobaha dagaalka saraakiishu waxa ay sheegeen in walaaca uu ka taagan yahay ku dhowaad laba kun oo dagaalyahan oo ajaaniib ah oo lagu hayo xabsiyo kumeel gaar ah oo ay maamulaan xoogaga dimuqraadiyadda syriya ee uu taageero maraykanka iyadoo dalalkii horey uga yimaadeen ay diideen in dib loogu celiyo muddo bilo ah ayaa saraakiil ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga ee maraykanka ay ku boorinayeen dalalka dalalka ku soo biiray isbahaysiga la dagaalanka daacish in dib loogu celiyo dagaalyahanadaasi laguna maxkamadeeyo dalalka ay muwaadiniinta ka yihiin ama ay degan yihiin arrintan ayaa badi aan meel marin iyadoo dalalka yurub ay walaaca ka muujinayaan arrinta iyagoo ku doodaya in nidaamkooda sharci aanu ogolayn inay dib ugu maxkamadeeyaan dalalkooda xubnaha maxaabiista daacish oo dembiyaal lagu eedeynayo ku galay meelo meelo ka bannaan dalalkaasi
maxkamadda sare ee dalka indiya ayaa maanta waxa ay u xukuntay dadka aaminsan diinta hinduuga ee taageero ra-iisul wasaaraha dalkaasi mori dhul muddo qarniyo ah ay ku muransanaayeen muslimiinta iyo dadka hinduuga ah ee wadadega gobolka uttar baradesh ee waqooyiga indiya dhulkani oo ku yaala magaalada ayodha ayaa sanadkii kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo labadii dad badan oo hinduu ah oo caraysan ay ka dumiyeen masaajid jiray afar boqol iyo lixdan sannadood oo la dhisay qarnigii lix iyo tobanaad dadkaas hinduuga ayaa rumaysan in markii horeeto goobtaasi ay ahayd macbad uu ku dhashay raam oo ah mid ka mid a asnaamta ay hindudu caabudaan go-aanka maxkamadda sare ayaa dowladdu ku amartay in ay dhowrto xaqa ay dadka hinduuga ay u leeyihiin in goobtana ay mar kaleeto ay ka dhistaan macbad sidoo kalena maxkamadda ayaa amartay in muslimiinta laga siiyo dhul meel u dhow halkii masjidkaasi laga dumiyey ee hadda loo xugmiyey dadka hinduuga
jarmalka ayaa maanta oo sabti ah u dabaaldegaya soddon sannad guuradii kasoo wareegtay markii la dumiyey derbiga baarliin taas oo keentay midnimo dhex martay jarmalkii bari ama jarmalkii kala qaybsanaa yurub waa inay u istaagtaa dimuqraadiyadda xorriyadda xuquuqda aadanaha iyo is-ogolaanshaha ayay tiri ra-iisul wasaaraha jarmalka angel markel munaasabadan iyadoo ka goobjoog ka ahayd markel oo ku kortay jarmalka bari ayaa sheegtay in qiimka caynkan ah mar walba loo istaago sidii loo difaaci lahaa waxa ay ugu yeertay derbiga kala qaybinaya jarmalkii bari ee shuuciyadda ahaa iyo jarmalkii galbeed ee dimuqraadiyadda ahaa mid taariikhi ah maamulka shuuciyadda ayaa furay isu socodka labadii jarmal waxayna taasina baraysaa inuusan jirin derbi dadka kala xiri kara oo kala xadidi kara xorriyadda ayay tiri markel sagaalkii novembar siddeetan iyo sagaalkii ayaa ilaalada xuduudda bariga jarmalka iyo dad aad u fara badan ay albaabada u fureen derbigii baarlin iyadoo taasi ay ahayd markii ugu horreysay ee la isaga gudbo derbiga tan iyo markii la dhisay arrintan taariikhiga ah ayaa keentay inuu burburay maamulkii shuuciga ahaa ee bariga jarmalka iyadoo labadii jarmalna ay midoobeen
booliiska dhowr magaalo ee dalka bolivia oo kasoo horjeestay dowladda ayaa ku biiray dibadbaxyada ka dhanka ah xukuumadda dalkaasi banaanbaxyadaasi oo soo bilowday bishii lasoo dhaafay ayaa waxa ay ka dhasheen doorashadii muranka uu hareeyey ee dhowaantan ee madaxweyne evo morales oo markii afraad xafiiska ku soo laabtay telefishinka ayaa waxa uu soo bandhigay muuqaal booliiska oo jimcihii shalayto gacan qaadaya mudaharadayaasha magaalada labes inkastoo isku dhacyo booliiska iyo dibadbaxayaasha uu dhex maray saddexdii habeen ee iyagu ka sii horreeyey
fiid wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaa wararkaasi ay idinkaga imanayaanna waa idaacadda v o a xubnaha dimuqraadiyiinta maraykanka ee aqalka hoose ayaa bilaabaya weji cusub oo uu galay baarista ku aadan dembiyo ay doonayaan in madaxweyne donald trump ay kusoo golojoojiyaan toddobaadka soo socda waxaana baaristan ay ku bilaabanaysaa marag furo si shaac ah oo furan looga dhageysanayo saraakiil horey uga tirsanaa maamulkii trump wariyaha v o eda catherine gibson ayaa warbixintan nooga diyaariyey waxaana inoo soo koobaya maxamed colaad xasan kadib toddobaadyo markhaatiyaal lagu dhegaysanayay kulamo ay albaabadu u xiraayeen oo ka dhacayay dhismaha aqalka hoose ee koongareeska maraykanka ee capital hill ayaa hadda waxaa bilaabanaya in markhaatiyaasha loo dhegaysto si furan oo dadku ay kala socon karaan telefishinada maraykanka madaxa guddiga sirdoonka ee koongareeska maraykanka adam shiif ayaa hogaaminaya dhegaysiyadan shaaca ah kuwaasoo ay dimuqraadiyiintu ka rajaynayaan inay xoojiso kiiskooda soo gala joojinta madaxweynaha maraykanka trump islamarkaana ay taageero uga helaan shacabka maraykanka waxaa dadka ugu horreeya ee marag furka samayn doona ka mid ah markhaatiga ugu muhiimsan ee ay dimuqraadiyiintu haystaan ambasador william taylor oo ka mid ahaa diblaasiyiintii ugu sarreeyey ee maraykanka ee dalka ukrain master shiif ayaa muujiyey sida uu taageerada ugu hayo william taylor
waxay ila tahay inuu yahay nin howl kale oo muhiima u haya qarankiisa gaar ahaana nin haya xog muhiima oo ay tahay in la ogaado taylor ayaa goor horeba u sii sheegay xogta uu hayay mudanayaasha aqalka hoose ee dimuqraadiyiinta waxaana marag furkiisa ku caddaa in kaalmo dhinaca ammaanka ah oo uu siin jiray maraykanka yukrain in bixinteeda lagu shardiyey in yukrain ay baarto madaxweynihii hore ee maraykanka jo biden oo ka mid ah dadka doonaya in trump doorashada soo socota ay kula baratamaan kursiga iyo wiilkiisa hunter waxaa sidoo kale toddobaadka soo socda marag fur samayn doona george kent oo ka tirsanaa wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka iyo safiirkii hore ee maraykanka ee ukrain maria yuvanovich oo u sheegi doonta mudanayaasha qorshihii trump iyo kooxdiisa ee uu hogaaminayey looyarkiisa ama qareenkiisa gaarka ah rudy juliani oo ay ku doonayeen in lagu gorgortamo siyaasadda maraykanka ee kaalmada dibadda jamhuuriyiintu waxay sheegeen in taleefankii uu kula hadlay madaxweynaha maraykanka dhiggiisa ukrain valadimir zelenski uu noqdo waxa diiradda lagu saarayo baaristan madaxweyne trump ayaa isaga baaristan ku tilmaamay mid xaqdarro ah oo isaga looga soo horjeedo
ma aha in dhegaysiga markhaatiyaasha ay ka dhigaan mid furan waayo waxa meesha ay ku hayaan ayaaba ah been iyo khiyaano waxay la mid tahay sheekadii beenta ahayd ee ruushka ee socon weysay
dimuqraadiyiinta ayaa raacaya hanaan la mid a kii lagu riday madaxweynihii hore ee maraykanka richard nixon iyo kii uu ka badbaaday bill clinton waxaana suuragal ah in dhammaadka bisha disembar ay dhegaysiyadan ka soo baxaan eeda madaxweynaha ka dhana markaa kadibna waxaa ansixin doona aqalka hoose ee ay dimuqraadiyiintu ku badan yihiin laakiin waxaa hubanti ah in marka loo gudbiyo aqalka sare ee senadka oo ay jamhuuriyiintu ku xoogan yihiin inuu halkaa ka gudbi doonin sidaasina uu trump xafiiska ku sii joogo
waxaa dhegaysteen warbixintii wariyaha v o e catherine jobson ayaa soo diyaarisay waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan dalka jarbalka waxaa ka socda dabaaldegyo ku aadan soddon guuradii ka soo wareegatay markii la burburiyey derbigii berlin ee markaasi kala qaybinayay galbeedka iyo bariga jarmalka derbigaasi oo ay dhistay xukuumaddii shuuciga ahayd ee jarmalka bari sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdan iyo kowdii ayaa waxay ugu tala gashay inay ku horjoogsato dadkii jarmalka bari ku noolaa oo u cararayay markaasi dhinaca galbeedka boqolaal ayay ku dileen ciidamada iyagoo isku dayayey in ay ka gudbaan xuduudda laakiin sagaalkii bishii nofembar maanta oo kale sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii ayay kumanaan qof ay ku yaaceen derbigaasi oo ay dumiyoonay dhulka soo dhigeen haddaba maxamed cabdi xasan sandheere ayaa waxa uu ka wareystay dabaaldegyadaasi weriye axmed keliya oo ku sugan dalka jarmalka
waa mahadsan tahay maanta jarmalka waxaa loo dabaaldegayaa sanad guuradii soddonaad ee kasoo wareegatay markii derbigii berliin la dumiyey dabaaldeg keliya xataa ma ahan waxaa jiro xataa jarmalka ka jiro banaanbaxyo xaqiiqatan looga soo horjeedo naaziga iyo banaanbaxyo kale oo ay dad siyaasadda midig aaminsan ayagana dhigayaan kolley maalin weynay maanta ka tahay jarmalka xus weynna waa loo sameeyey oo telefishinada iyo bannaankaba laga dareemayo waan gartay saad sheegtay soddon sano ka hor bayd markii labada jarmal ay kulmeen jarmalkii bari wuxuu ka tirsanaa qeybtii hanti wadaagga jarmalka galbeed wuxuu ka tirsanaa qeybta hanti goosadka labadoodu waa isku biireen marka marka dhaqaalaha dhinaca dhaqaalaha ka eegtid waddan xambaaray waddan kale sidee jarmalku arrintaa uga uga soo dabaashay muddadaas dheer
caadi ahaan horta markii la fiiriyo waa sax sidaa sheegtay xilligaas sideetan iyo sagaalkii waxay ahayd markii derbiga la riday soddon sano ka hor saddexdii octoobar kun sagaal boqol iyo sagaashankiina waa markii ay midoobeen labadii jarmal ee bariga iyo galbeedka kala jiray laakiin midowgaas ay midoobayaan ka hor waxay ahaayeen awalba dowlad isku jirto oo kun sagaal boqol iyo afartan iyo sagaalkii kun sagaal boqol afartii shantii markii dagaalkii labaad ee adduunka uu dhammaaday kadib jarmalka ay kala qabsadeen ingiriiska iyo faransiiska iyo maraykanka oo dhinac ah oo reer galbeed ah iyo sovietka oo dhinac kale ah way kala qaybiyeen marka afartii sagaalkii waxay ka dhigeen jarmalka laba dowladood qeyb la dhahayo d d r oo ayaga isku yaqaanaan oo qeybta bari ahayd iyo qeybtan kale oo bund republic deutschland ay u yaqaanaan oo micnaheedu yahay jamhuuriyadda federaalka ee jarmalka marka awal hore waxay ahaayeen dad isku jiro la kala jaray la kala qaybiyey derbigaas la dumiyeyna wuxuu ahaa derbi dalkii kala qaybiyey shacabkii kala qaybiyey xataa magaalada berliin kala qaybiyey oo afar u qaybsaneed marka markii ay dib u midoobeen su-aashaada haddaan usoo laabto dhaqaale ahaan iyo wixii sida isku saameeyeen horta problem badan wuxuu qabsaday gobolada bari waayo gobolada bari ayagoo awal sovietka iyo hanti wadaagaas hoos imaanayay oo dhaqaalahooda uu ka liitay jarmalka galbeed ayaa markii ay kusoo biireen jarmalka galbeed waxaa dhacay in dad badan oo shaqaale ka ahaa jarmalka bari inay kasoo guuraan oo ay u guuraan jarmalka galbeed in warshado badan oo ku yaalay jarmalka bari ay xirmaan xilligan hadda maanta la joogo markii la fiiriyo gobolada jarmalka bari dhaqaale ahaan aad ayay uga liitaan gobolada jarmalka galbeed jarmalka bari la sheegayo xilligan waa shan gobol un waaye jarmalka galbeedna waa koob iyo tobanka gobol kale ee soo haray marka aaday uga liitaan dhaqaale ahaan xataa marka laga gudbi siyaasad ahaan gobolada jarmalka bari waxay noqdeen gobolo ka fakrisan sidoo kalena ka yacni siyaasad ahaan kasii siyaasad midigsan oo waxaa kasoo baxay xisbiyo ajaanibta naceb xisbiyo sida hadda kuwaan aaminsan in midooda yurub xataa laga baxo ma garatay waan gartay ma jiraa wax Marka- la odhan karo ee, dhinaca bari ee saboolka ahaa markii hore waa laga faa'iiday dad baa yidhaahdaa ee, ra-iisul wasaaraha hadda amaba chancellarka hadda angela merkel dhinaca bari bay ka timid adaa inoo xaqiijin doonaa arrintaas bal arrintaa ka war
waa sax een, horta wax badan waa laga faa'iiday markii dhinacyo badan la eego wuxuu isdaba socdaan waxa ay khasaarada keenay iyo waxa faa'iidada keenay Een, faa'iido marka la dhahaayo een, jarmalka dad ahaan waa dad taariikh leh oo xilli hore soo jiray laakiin sidaan ay hadda u samaysan yihiin ee, lix iyo tobankan gobol ee, kor marka laga soo bilaabo xadka denmark chelsea golstein ilaa ay hoos xadkan bayan ilaa ay dhanka kale ee, poland sidaan ay hadda ay u samaysay jarmalka maanta jirto markii la fiiriyo taarikh ahaan soddon sanay jirtaa Een, yacni waa jarmal soo bilaabatay octoobar een, saddexdii kun sagaal boqol iyo sagaashankii ka hor jarmal waxaa jirtay nuucan ka duwan ama jarmal kala qaybsan oo laba dal ah amaba waxaa jirtay jarmal een, qaybo bulan ka mid ah een, iska haysatay marka yacni hadda jarmaltan jirto waa jarmal awood leh waa jarmal xaqiiqatan een, jarmaltan hadda horumarsan ah wax badan waa laga faa'iiday laakiinse waxaa isdiidan runtii jarmalka wuxuu kala qaybsanaa kun sagaal boqol afartan iyo sagaalkii si markii afartan iyo shantii markuu buuro kadib wixii waa la kala qaybsaday laakiin caadi ahaan dowlad ahaan afartan iyo sagaalkii ilaa iyo sagaashankii uu kala qaybsanaa marka een, dadka xataa kala maskax ahaan iyo kala fikir ahaan iyo kala siyaasad ahaan iyo kala qaab ahaan wixii way kala duwan yihiin marka een, way isdaba socdaan wixii waa isla dadki waa isla jarmal faa'iidadii iyo wixii la kala helayo laakiin waa dad aad u kala duwan hadda maanta ma jiro derbi een, u kala dhexeeya magaalada berlin ma jiro laba dowladood laakiin qaab ahaan derbi waxaa jira qarsan oo siyaasad ahaan fikir ahaan qaab ahaan ay dadku kusii kala duwan yihiin ma garat aad baan kuu gartay ugu dambayntii midowgaas yurub waxaa loo arkayay fafaalo yurub oo dhan ay midoobi karto waa tii lasii xoojiyey eh, eh, midowda yurub eh, dhowr iyo labaatan dowladooda ay xubno ka yihiin laakiin waxaa la leeyahay waxbaa luudaya oo jarmalka aan idhahdee eh, poland iyo hungary waxaa lagu eedanaya inayna qaanuunka sidii la rabay eh, u dhaqangelinaynin ingiriiskii waa kan oo doonaya inuu iska tago bal midowda yurub iyo wada joogistiisa inagoo ka cabir qaadanayna jarmalkan midoobay haddaad naga warantid Een, eh, jarmalka een, ka wadan ahaan oo wuxuu ku jiraa wadamada een, xudunta u ah yacni een, jiridka u ah midoodan yurub ay jiro Een, laakiin dadka jarmalka dadka jarmalkana aaday u taageersan yihiin midooda yurub Een, laakiin sidaa sheegaysid amaba mataqaanaa sida jirto muddooyinkii dambe dad badan oo yurubiyaan ah oo wadamo kala duwan ah ama ha ahaadaan yurubtan bari gaar ahaan een, poland iyo czech republic iyo wadamo fara badan oo yurubta bari ku yaalaan in ay midowda yurubba aysan rabin xataa oo qaab ahaan jarmalkana way ka jiraan dad fara badan Een, horta ma jiro xilligan hadda la joogo dad jarmal ah oo shaki gelinayo kala qaybsanaan jarmal amaba taagan anagu jarmal ma rabno iyo wax noocaa taagan Een, oo banaanka yaalo xilligan ma jiraan laakiin dad badan oo jarmal ah oo een, tusaale xisbiga a f d taageersan eh, xisbiga a f d waa xisbi een, midig ah een, waxay aaminsan yihiin een, in midowda yurub khasaaro lagu qabo waxay aaminsan yihiin in een, ingiriiska inay yurub ka baxeen inay wax wanaagsan ahayd jarmalkana ay wacnaan lahayd xataa in uu ka baxo taasay aaminsan yihiin laakiin ayagu waxay xoog ku leeyihiin un gobolada bariya kuleeyihiin sidoo kalena saameyn way kuleeyihiin goboladan galbeed xataa laakiin dad maanta horseedi kara ma ahan in jarmal ay ka saaraan xataa midowda yurub laakiin gebi ahaan markii la eego jarmalku dad waxa waaye midowda yurub aad een, ka yurub ahaan u taageersan een, xudunna u ah
wariye axmed kediye oo ku sugan dalmar- dalka jarmalka ayuu ahaa oo ugu waramayey waryaheenna maxamed cabdi sandheere haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo haya ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa sheekh muxiyidiin xasan ayaanle oo ka mid ah culimmada ahlusunna waljamaaca ama suufiyada oo iyagu magaalada stockholm ee dalka sweden sanad walba ku dhiga munaasabado ballaaran oo lagu xusayo ama loogu dabaaldegayo dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee kusoo dhowo barnaamijka sheekh muxiidiin marka hore waxaana jeclaan lahaa bal inaad ku bilowdo ahmiyadda ay leedahay munaasabadaha mawliidka ee dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee alxamdu lilahi waxdah wsalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah bishaan rabiicul awal lagu magacaabo waa bil nebiga calayhi salaatu wasalaam sida kutubta tawaariikhda yacni ku qoranay qor-aan nebiga dhalashadiisu calayhi salaatu wasalaam ay kusoo aaday sidaa awgeed dadka muslimiinta ay meel kasta ay joogaan waddan kasta ay joogaan iyo caro walba ay joogaanba nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ay xusaan weliba waxa weeye xataa si dawli ah ayaa wadamada looga qayb galaa way un dhacdaa wadamo gaarahoo ama mid ama laba ah oo iyada laftigeeda shacbiga ku dhex noole ay dhigaan maahana inta kale oo dhanba marka sababta yacni loo samaynayaana waxa weeye markii hadda adilo kale xataa laga soo kaco wax walba waxaa laga fiiriyaa shareecada islaamka diinta islaamku maalmaha ama amaakinta gudaheeda waxyaalaha ku dhaca waxay u samaysa tacdiim masalan waxaa ka mid ah maalintan jumcaha lagu magacaabo oo usbuuca ciiddiisa inay tahay lagu tilmaamay ee dadka muslimiinta ay weyneeyaan maalintaa gudaheeda waxa ku dhacay markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ka warramahayey waxay u badnaayeen hal tilmaam keliya maahane wax nebi aadam ku saabsan oo waa maalintii nebigu wuxuu ku sheegay nebi aadam la uumay waa maalintii nebi aadam laga toobad aqbalay waa maalintii nebi aadam dhulka kan la keenay waa maalintii nebi aadam uu geeriyooday tilmaamaheedoo dhanba nebi aadam bay ku meeraysanayaa ilaa tilmaam gadaal ka imaan doonta oo ah maalintaa jimcuhu in qiyaama ay dhacayso sidaa daraaddeed bisha hadda ramadaan oo ayadana la tacdiimiye aada loo weyneeyo sababta loo tacdiimiyaa waxa weeye qur-aanka ayaa bishaa soo degay oo ilaahay uu leeyahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aan bisha ramadaan waa bisha qur-aanka lagu soo dejiyey weliba habeenka ka mid ah bisha ramadaan oo ugu fadli badanna habeenkaasaa qur-aanka isagoo duuduuban yacni loo maxfuudka inta laga keenay bayt baytul cize la yidhaahdo oo samaa udunyaa la keenay waa kan qur-aanka markii ilaahay uu ka warramaya uu lahaa inna anzalnaahu fi laylati alqadri marka arrimaha noocaasoo kale a waxa weeye awqaada iyo amkinada gudaheeda waxaa ka dhaca in lagu weyneeyo si aad u baahsan baa diinta ugu soo aroos aad iyo aad baa umahadsan tahay hadda sweden ayaad ku sugan tahay meelo fara badan oo yurub ayaa sanad walba looga yimaadaa munaasabadda culimada sanadkan ka soo qeybgelaysa iyo barnaamijyada ama kelmadaha ay ay ay uga faa'iideyn doonaan bulshada soomaaliyeed maxaa ka mid ah adigu culimo kala duwan baa ka soo qeybgelaysa waxayna ka imaanahayaan waddanka kan sweden magaaladan stock stockholm yacni magaalooyinka ka baxsan ama ha u dhowaadeen ama ha ka dheeraadeen way ka yimaadaan hadda waxa un laga wada hadlayo o dhani waxa weeye waa wax nebiga calayhi salaatu wasalaam ku saabsan ama ha noqdo nebigu dadaalkii yacni xagga diinta uu ku sameeyey iyo gaarsiintii ummadda uu gaarsiiyey iyo waxyaalo kaleoo dadkii diintoodii la barahayo looga faa'iideynayo sheikh walbana meesha wuxuu ka jeediyaa muxaadaradii markaa uu ugu talagalay wayna badan yihiin culamada timaada waa gartay marka arrimaha la xiriira qoysaska soomaaliyeed ama dhibaatooyinka guud ee dalka ka taagan iyaga laftirkooda munaasabadda ma uga faa'iidaysataan mise uun waa munaasabad ku kooban nebi ammaan iyo in dadku waxay cunaan waa uga faa'iidaysanaayoo haddeer laftigeeda barnaamijkeenna waxaa ka mid a markaan isku nimaadno ilaa dadku gaarahayaa isku yimaada inaan ka hadalno dhibaatada hadda fatahadda ee maanta gobollo soomaaliyeed ka dhacday bar dadkaas sidii loogu gargaari lahaa lacag loo ururin lahaa meesha laftigeedana waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan arrintaas si fiicanna uga hadalno lacagna aan ku aruurin ayaan doonayna mawliidka ama munaasabadaha inta badan lagu xuso nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalam waxaa caan ku ah gaar ahaan suufiyada oo dee adigu aad ka mid tahay raggooda ugu waaweyn inaad qasiidooyin iyo ammaan meesha aad ka soo jeedisaan marka qasiidooyinka inta badan aad soo bandhigaysaan sanadkan maxaa ka mid ah wallaahi qasiidooyinkaasi horta ma yara aada iyo aad bay u badan yihiin oo qasiidooyinka inta badan horta lasoo bandhigaa waxay u badan yihiin qasaa'id culmadii soomaalidu ay alifeen culmadii soomaalidu markii la eego aad iyo aad bay ugu xelleeraayeen qasaa'idda oo hadda ka hor nin sheikh ah oo yacni azhar raggii ka soo baxay ka mid ee culmadii soomaaliyeed sideetanaadkii wuxuu ku sheekeeyey mar qasaa'idii ilaa jaahiligi iyo islaamka la alifay markii la tartansiiyey qasiidada koowaad inay noqotay qasiida uu iska leeyahay buusiri qasiida labaadna inay noqotay sheikha la yidhaahaa sheekh cabdiraxmaan zeyre ee qasiida uu leeyahay marka bacdamaa soomaalidu ay aada cilmigan caruudka la yidhaahdana ay yaqaaniin qasiidooyin badan bay alifeen kuwan kaleoo dadkii islaamka ah uu alifay oo qasiidada hamziyada ay ka mid tahay iyo kuwa la midka ah ayagana waa lagu soo bandhigayo waa lagu qaadaa ee nebiga caleyhi salaatu wasalaam tilmaam ka bixinaya waa garta mid ka mid a qasiidooyinka caanka ah haddii aad soo soo bandhigto oo fiicnaan lahayd bal xoogaha waxaan soo bandhigayaa qasiidadan yacni hamziyada ah oo nin sheikh oo carabta ka mid uu alifay oo isagu qarnigii sideedaad meelaha ahaa marka haddaan abyaad ka soo bandhigo ee bilowgeeda ka mid ah waxaa bilowgeedu uu ahaa kayfa tarqaa ruqiya kalambiyaau yaa samaaan maa daawalathaa samaau lam yusaawuuka fii culaaka waqadaxa lasanan minka duunahum wasanaau inamaa mathaluu sifaatika lina sikamaa mathala annujuuma almaau anta misbaaxu kulli fadlin famaa tasduru ilaa can daw'ika aladwaau lam tazal fii damaa'iri ilkowni tukhtaaru laka alummahaatu waalaabaa'u ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء تتباهى بك العصور وتصمو بك علياء بعدها علياء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء waaya aad iyo aad baa umahadsan tahay waxaan filayaa qasiidooyin fara badan oo kalena inay jiraan haddii su-aal kale aan ku weydiiyo sheekh aan dad fara badan ama culimo fara badan ayaa inta badan dhaliila munaasabadaha noocan oo kalea inaan loo baahnayn oo waxay u arkaan inay tahay wax ka badbadisa oo maaragtay aan aan munaasab ahayn diintana ka soo horjeeda marka arrintaas maxaa uga jawaabaysaa wallahi dadka fikirkaas qabaa mawlidkan hadda markii la eego waxaa dadka muslimiinta ah ay dhigahayeen muddo aada u dheer bay dhigahayeen oo la odhan karo kun sano inay ka badan tahay maana kama yara dadka dhigahayana caamo maahayne waxay ahaayeen turaadkan diiniga ee hadda la hayo dadkii culummada ah ee alifay ayay ahaayeen oo muxadisiintii fuqahadii fanni walba dadkii yaqaanay wax wanaagsan inay tahay bayna u arkahayeen waana midda aan kuu sheegayo waxa weeye shayga yacni munaasabadaha diinta laftigeedii baa ku wada timid hadda xajka markaad eegto kulligii munaasaba ayuu ku wada yimidba oo kale hadda meel la yidhaahdo mathalan maqaamu ibraahim oo kale waxaa sunnaha laba ragca in lagu tukado marka hore ilaahay xukumkama uusan soo dejinin yacni cumar ibnu khadaab baa nebiga weydiiyo wuxuu yidhi yaa rasuula allahi alaa natakhiduhu musallan meeshaan ma waanan ka dhiganayn buu yidhi meel aan ku tukanno bacdamaa nebi ibraahim markuu kacbada dhisahayay uu ku istaagay ilaahay aayad buu markaa soo dejiyey oo markaa la leeyahay waatakhiduu min maqaami ibraahima musalla meeshii nebi ibraahim markuu kacbada dhisahayay uu istaagay ka dhigta meel yacni adinku aad ku tukataa xataa waxa weeye mathalan sacyigan bayna safa walmarwa markii la eego munaasabadiisu waxay ku saabsanayd arrin yacni qisaaye nebi ismaaciil iyo hooyadiisi oo ibraahim uu uga tegey oo dhibaatooyin inta meeshaa kala kulmay ilaahay biyo usoo saaray ilaahay uu u nicmeeyey intii yacni oonka marka ay ku jidhay ayay labadaa buurood dhexdoodii bay hadba ordayso ilaa toddoba jeer bay ku noqotay si marka yacni taariikhda noocaasa noo loo nooleeyo ilaahay wuxuu ka dhigay rugni xajka iyo cumrada ka mid ah marka yacni amkinada ama awqaadda waktiyada dhacaya in la nooleeyaa macnaheedu waxa weeye waa taariikh la nooleynaya waa is-xusuusin weeye waxaa loo soo qaadahaya oo culummadu ixtifaaladan u sameeyaa wax kala maan ixtifaalka waxaa lagu waxaa lagu sameeyaa nebiga caleyhi salaatu wasalaam waa la ammaanaa isagoo nebigu nool baa la ammaani jiray siiradiisaa laga sheekeeyaa dadkii laftigeedi cunnaa la siiyaa cunno bixintu cidla ma aha waa ka waxa waye cunno inaad bixiso nebiga caleyhi salaatu wasalaam xadiidkii bukhaari markii la weydiiyey la yidhi ayu lislaami khayr islaamka maxaa u khayr badan wuxuu la yimid nebigu wuxuu yihi tutcimu acaama wa taqra'u asalaama calaa man carabta waman lam tacrif islaamku waxyaaluhu la yimid waxaa ugu khayr badana kuwa ugu waaweyna ka mid a inaad cunno bixiso marka hataa cunaa la bixiyey iyo laftigeeda wax lagu caayo ma aha bal qur-aanka ilaahay qole wuxuu ku ammaanay ayagoo wax bixinayo wuxuu leeyahay ree baadiyaha waxaa ka mid ah wa min alacraabi man yu'minu billahi walyawmi alaakhiri ree baadiyaha waxaa ka mid a kuwo ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaynhaya wayattakidu maa yunfiqu qurbaatin cinda allahi wa salawaati rasuul waxa iyagu ay bixinayaanna ka dhigahaya kuwo ilaahay ay ugu dhowaanahayaan nebiga ducadiisana ay ku gaarahayaan waa aayad qur-aana xataa sidaa odhanaysa oo kale marka yacni hawshaan marka la ysugu imaanahayo hadda waxa weeye dadka arrimaha diidaa sanad walba waxay qabtaan muctamar waxa la yidhaahdo ha waayahay lacag bay ku lacag bay ku ururiyaan dadka waxay yidhaahdaan lacag ha lagu soo galay yidhaahdaan meesha gudaheeda xataa cunnada waa laga iibiyaa laakiin culamadan soomaaliyeed mawaaliiddaas iyo muctamaraad waa qabtaan iyadoo qof shil la weydiinhayana aan la arag lacag ugu soo galaana aanay jirin aad iyo aad baa umahadsan tahay intaas ayaan toddobaadkanna ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay sheekh muxuyidiin xasan ayaan le oo ka mid a culimmada suufiyada kuwooda ugu magaca dheer haatanna ku sugan magaalada stockholm ee dalka sweden oo bishan oo dhan lagu qaban doono munaasabadaha lagu xusayo dhalashada nebi moxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee inta mar kale aynu kulmi doonana waa ridwaan xaaji oo idinle nabadgelyo
intaasi aynu ku dhaafno barnaamijkaasi martida mikrofoonka oo nooga imanaya london waxaana inoo waday wariyaheenna ridwaan xaaji cabdi weli habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaana inoo haya waryaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington barnaamijka cawayska iyo caawana qodobada aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah i don't sleep aawada naydiyo ayaane waxa iitinkii igaga dhacay amateed xume everybody storiga jacayl waa ogsoon yahay in ataag xun uu igu hayiyo arami daynoy ay keeraboodiyo adaan doon andaristaan bal faarax iyo xaliimadaasi sheekada ku duugan iyo weliba suugaan laga sameeyey oo dhexdooda ay dood kululi ku dhex marayso barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaala barnaamijka cawayska iyo caawa qodobada kale aan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a markay jirabayaan habla wasjejebiyaan aynan yahay jawaab hawdaliiciin jego xiraday
jeega xiirkaasi iyo weliba nuxurka ay tixdaasi gudbinaysa iyadana barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale dhegaystayaala barnaamijka waxaan ka madhnaan doonin qaybtii halabuurka iyo heesaaga waxaanaad ku maqli doontaan qaybtii koowaada waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey hal abuur fu'aad ibraahim maxamed oo ku magac dheer fu'aad waaberi mar haddaynu raysiyo rasuucanastayno raxmaankeenu nagu simay sunnihii rasuulkiyo wal kolley horta runtii saynu dareemi karno nolosha gebigeeduba waxa weeyaan qoys min addiin haddaynu ka eegno iyo dhan walba haddaynu ka eegno marka cabirka heestan iyo ujeedadeeda waxay ahayd inaanu saaxiib nahay barnaamijkuna waa barnaamijkii cawayska washington aan ku bilownay dhegaystayaal marka aynu ka hadlayno dhismaha qoyska gaar ahaan guurka oo barbila u ah ayaa xiliyo kala duwan marka laga hadlayo ay dadku ay ku cabbiraan islamarkaana ay ku eegaan hadba deegaanka la joogo gaar ahaan marka ay ka hadlayaan hannaanka loo soo xulanaya lamaanaha uu qofkaasi nolosha la wadaagayo waxaana haddii aynu si gaara u eegno waddamada qurbaha iyo weliba marka waddankii dib loogu noqdo hannaankii xulashadu u dhici jirtay muddooyinkan dambe aad mooddaa inuu farqi u dhexeeyo amaba waxoogaa kala duwanaashihii jiro iyadoo oo inta badan lamaanahayse soo xulanaya ay ku cabbiraan islamarkaana ay ku qiyaasaan handhaankoogaasi xulashada waayaha iyo weliba waaqiciga deegaankaasi ay ku sugan yihiin ka jira waxaana xilliyo kala duwan laga curiya arrimahaasi sugaan iyo weliba sheekooyin kala duwan waxaana ka mida dadka wax ka curiya islamarkaana ka sameeyey abwaan aadan muuse haybe oo al abuur ku nool cariga ingiriiska gaar ahaan magaalada london aadan oo dhegaystayaala barnaamijyo horena sidan oo kale inagala qayb qaatay ayaa caawa inaynala wadaagi doona dix uu ula baxay faarax iyo xaliimo bal ugu horraynba aadan haynoo sharaxo waxa uu magacaasi ku doortay faarax iyo xaliimo le magaca waxaan ku doortay waxbaa jira iska caan baxa oo waddankan qurbaha haye ninka aan waayeelkii weynaana gaadhin dhallinyaradiina ka tegey
haye waageenigana heer kolley dee aan ku dhalana soogeleetiga soogeleetiga waxaa la yidhahdaa faarax baa ayay u bixiyeen iyo kuwa yaryar baaba bixiyey baan umalaynaya kuwa yaryar
markaa qu- markaa qurbaha ninkaa ku cusub ee labadii dhinacaan midna raacin baa faarax aan loo midna bixiyey raacsanayn markaa faaraxyadii caadiga ah iyo magacyadii caadiga ah ma- waa magac guud oo laysla yaqaano waa magac guud oo dee rag badan oo faarax la yidhahda waa jiraan laakiin Kuwaas- iyo waxay ku doorteen garan maayo kuwa yaryar baa bixiyo ninkaa u bixiyey un dee ninkaa soomaaliyeed ee meeldhexaadka ah waan garta markaa de wixii faarax iyo xaliimo la yidhaha naga raalli ahaadaan leenahay caawa maaha idinkii waa ha kuwa maaha kalaa idinka loo jeedaa.
inantiina inantiina dhiggiisii waxa waxa weeye dhiggii dhiggii faarax waxay noqotay niyo dee si loo doortay mooyaane iyaduna xaliimo Waa aad iyo aad iyadiina magacaasay ku qabteen magacaasay ku qabteenoo marka iyadu waa xaliimo yaroo Mhm.
magacuunbaa meesha la maray oo dee faarax baa magaca watee iyadu halkanay qurbahay ku dhalatay oo ay ku barbaartay marka xaliimo iyadu qurbahay ku dhalatay ku barbaartay laakiin faarax baa imi isagoo nin weynaa oo Ha.
meesha ku dhalan waa hagaag marka maxaa dhex maray faarax iyo xaliimo waxaa dhex maray niyo waagii hore een, marka guurka oo kale ay noqoto haasaa waa jiray gabadha intaydan dee aanad guursan waxbaa la isweydiiyaa dabeedna ninkan wuxuu haystaa tii hore ee dee geedka lagu soo wareegi jiray Mhm.
inantina dee gu- hal marka dee qurba la tago casri oo dee wi- wax badan baa isbedelaya aad iyo aad laakiin mid baa jirto oo
Mhm.
waxa weeye een, een, dee lama huraan waa caws jiilaale dee een, dee waa ca- dee een, maxaa la yidhahdaa eh, lama huraanku waa faaraxa un halkaasaa la isugu yima hayo de waa geyaankeedii aad iyo ya aad way waa is- geyaankii way isuran yihiin hayo dabeetana faarax wuu si markii uu arkay inanti dee ina in- ku- halkii markuu arkay inuu gidaar garaacayo Mhm.
ayuu is yidhi haddaba iska dhig dee nin maaragtay iska fashion oo waktiga la socda isjilci buu isyidhi marka haa haye dabeedna waa ingiriisi een, maxaa la yidhaahdaa eh, ayaan ku daray oon ku iidaamay waa gabay aan ingiriisi ku iidaamay oo xarafraaciisi iyo wixiisi iskale waan garta marka Inta waa badan- haasaa waxay haasaa weeyaan waa inantaa haasaa waha adigu waan isku daray labadii dabeedna waa garta wuxuu yidhi straight away waan ka helay aragtidaadii jacaylkaad abuurtay jacaylkaad abuurtay naftanu la istareestaay caashiqi istiiligama tegin ubax la moodiyay bal speak to me hadalku waa erey nasteexaade i don't sleep aawada nayd iyo ayaane waxa iitinkii igaga dhacay aamateed xume everybody storiga jacayl waa ogsoon yahay in attack xun uu igu hayo iyo arami daynoye ay ka ereboodiyo adaan doon understand onis ruux ku yidhi waana hadgoo ee way tidhiye diidmada ignoorkaa dhaqsaan uga obseedaaye oo kaydha xaajadan waa hawl imbortane i need aroos marriage iyo ubad carruureede ool ool adduunyada adaan wemanku eegtaaye absolutely adigaa hablaha iisi goowinihe aan family aasaasna iyo geeralay aqale listen my advice talada waa la ogolaadaaye
waa imaqal ku yidhi marka waxa iyada- waxa iyadana cajiiba ay care about you adaan dho- adaa don understand macnaha xaggu ka odhan lahaa xaqiiqatan waan kaa helay oo waxa weeya si gaaraan kuu daneeya Ah.
ayuu uga bilaabaya ay care about you adaa don understand ima fahmaysid buu leeyahy marka ha exactly waa kan de eg markan uu ugu daray bay soo jeesanaysaa marka hore waa laisla soo jaba Ah, marka wuxuu yidhi adu baan Xoogaa fahmayn ugu iidaamay oo dee doon andaysta ay keer aboodyuda sasonasa wallahi de kan wuu ku keer garaynaya wuxuu iska dhigayaa nin raxmad loo dee danaynayo moogta raxmad loo danaynaya haye iyadiina markaa maxay tidhi ma fahantay inankii inankii waa isku soo taagta waxay tihi ool faashin baan kuu qabiyo faarax saaqidahe ma moodayn inaad fari gur tahay fayna inan yawe amba family iyo waan jeclaa life yuu jarahe ha yeeshee free laguma helo fiisha fiishan jabis geele firin hay abuurine telmi feras shaqadaada hor horta ma shaqaysaa nisdaberama tahay bay tidhi haa dee free laguma hela waxee haa full time dhiyu weeg jawaab feera baan rabee hadda face to face iigu sheeg faranka aada hayso miyaad fiya ka leedahay waddada faas u cararaya aqal fees faloriyo miyaad guri falaad leedahay faalyuga guurkaygu waa xoolo faraweyne hu- hu- hotel five star iyo waxaan rabay fanaaniine fundin ma u helaysaa adduun qarashka financial few days ma loo bixi karaa holiday vacation fuluus badan ma ii siin kartaa odayga my father haddii aanad finally intaas finish garaynaynin ma aqaan anigu fancy iyo feelin caashaqahe fine gabadh kaloo don speak aniga forever Waxay-
waxay tii haddaad intaasoo shuruudood ka soo baxayn aniga igu habsaamina gabarh kala raadsan gabadh kale raadso faaraxow
aad buu dhegaystayaal u mahadsan yahay aadan musahaybe sheekadaasi uun ka fogaan maynee sidii aan xagga horeba ku soo xusay islamarkaana aan ku sheegay waxaa iyaguna jira abwaano kale oo isla arnimo taas uun la xidhiidha ka curiyey suugaan kala duwan waxaana ka mid a abwaana farxaan maxamed jaamac oo ku magac dheer farxaan bowkah waxaana isna barnaamijka cawayska uga warramay tix uu sameeyey oo uu isna ula baxay amaba uu ugu magac daray jeega xiir sheega xiirkaas cabdixakiino hortaa hablihiina waa awal ban kastaan isku dhaweyn wa- gabagaas waa isku soo kaayo dhaweeyey raggiina waa isku kaayo dira awalba nabad maanu ahayn dee waj- dee wejuumaad dhigana waxaad hubhayso dhambood u isticmaashay
gabaygaas cabdixakiinow haye waxaynu ku carabinaynaa maadaama aynu dee jacaylkii soo dhisnay oo ilaa iyo dastuurkii soo wadnay inantii dhalinyarada ahayd ee hooyanimo berri inoo gelaysay baynu kula talinaynaa kula dardaarmaynaa waxaynu leenahay Haye.
nimankii le waa canaantani canaantani hiil bay u ahayd nimankee waynu ku kululaynay une oo waxaa la yidhi bahalka faraska nadiga waxaa loogu dhuftaa inuu faraska sii badiye hablihiina waxaynu leenahay bal qolyo badan oo haddaanu raggii nahay qolyo badan oo dee eh, dee qalolaacana waa leenahay bal iska ilaaliya oo halkaa wanaagga ka wada oo wadada noocaasa mara baynu leenahay hablihii baynu tilmaamaynaa waa dardaaran markaa dee waxaa laleeyahay waa haye waa waa dardaaran hablihii aynu kula dardaarmayno markaa wuxuu odhanayaa marka marka intaynaan gelin intaynaan gelin tixda ereyga jeega xiir maxaad usoo qaadatay waa ayaad u dooratay ereyga jeega xiir horta mararka qaar sugaanta cabdixakiinow doorashaba male Haye.
adigu waa waa waxaad iska qori siduun way kugu soo dhacaysaa una waad qori uun haye oo oo xag un bay kaaga imanaysaa oo adigu qalinkaa wa- wakiil un baad ka tahay marka waan gartay xulasho iyo ujeedo gaar oo aan anigu ulahaa maba jirine halku dhigaas un ba- baa baa gabaygii ku- ku dhex yimi haye magac ahaanna gabaygu ku jiray oo inan yahay jawaab hawda licin jeega xiirada marka Jeega-xirada.
dee jeega-xiirkii waxaa soo hoosgelaya qolyahan dee dee baydhay oo dhan ama qolyahan dee jeegada ha xirta ha noqdaan qolyaha surwaalku ka dhacayo ha noqdaan qolyaha silsiladaha qaata ha noqdaan marka waxaad muujinaysun adigu en, marka dee laga yimaado tilmaantaasi en, inuu dee saa u ekaado inuu saa u ekaado marka laga yimaado macnaha gabadha inay nin mas-uula oo dee qoys iyo reer maamuli kara oo waalid noqon kara oo oday u noqon kara inay raadiso oy doorato ha waa xulashadii uno gabayguna wuu tilmaamayaa wuu kala saarsaarayaa dhowr Wonderful.
dhowr qaybood buu ukala sheegaya fooyin waan gartay bal waayo hadda haddaynu gabaygii galno muxuu odhanayaa marka gabaygii wuxuu odhanayaa jeedaali inankii la rabay jamac hadday dhaafto jacjacoorka uma meheriyeen jinaca duulaana jiro socodka laafyaha markay jagac ka siinayso indhihii jalleecan mar qura jeesan karahayne war waa jawhar iyo luul xarago jananka muuqdheere jaldhaf male cagteediyo markay jabadka meerayso jiraanku kama soo cawdo waa jalbeeb runahe anna talo usoo jeediye jalaqsan gaadhsiiya haye gabaryahay jikaaruma hollani waxaanu soo joogay darsidaada jastada barto jaawiirsadaya jirjiroole weeyu raggana jaan iska dilaye najaajuus xuniyoba ku jira jaryaceebole markay jirabayaan hablaa wasya jebiyaan aynan yahay jawaab hawdaliciin jego xiradaay jamalkeeda tilala fajoco jahayo nuurka haddii jowhoorad lagu sheegi jiray jabkala tahaye kuwii ay jannadu doonayso jooqanba tahaye ku jecliyo aadaan ku jiraday jeelna wan qabaye nawa hadalka jilkani dhuro wa waxaan jirine inan yahay jawaabaw dallicin jego xirada ninka hooyadii gacalo jaray ama kasi jestay aadna kuma jixinjixo markaad jilicdo ashaye jirmaadada wuxuu kaga tegi jidha wa beriye najab laguma raaco waktiga looma jirsadoye jahwareer intaad geli lahayd jaakirba waxaane inan yahay jawaab hawdaleecin jego xirado qarba maryaa jeexa oo jidha wanaday jahanama kuduromasi kale kaga jidqadyaba jaligeena waa eegayaa jeerna waa qabane jalbibka xaragu kugu filan oo jidh ku dadaye ragna qaar jarkaa lalinayo oo jayshabaa badane inaa yahay jawaab hawdaleecin jego xirado walow qarabku jaango-anyo hoojaha kuwasiyo jujuugdow hukuma fiicna iyo jamaasho beneede jabadkaad la doonayso iyo jesla noqodkiisa ilaahay mid khayr kugu jiro jaasur kula geeye jaalayaasha facebooka iyo jaahilada washay inan yahay jawaab hawdaleecin jego xirado midujaa qof beri guursado jaci ka soo gaadhay oo ubad wadada jiidayso cadho jalaadaysa jilbashona habaar ugu wado jibna dabahaysa markaan jaleeca qalbigu jidhidhi codaaye adigana mid kugu joogsadiyo jaynabka magane inan yahay jawaab hawdaleecin jego xirada inan yahay jawaab hawdaleecin jego xirado
waa hagaag kolley dee horena waad u sheegtay farxan waxaad tidhi dee raggii iyaga teelaysu baanaan dhigan tanina waxa weeyaan waa gantaal kaloo ka dabeymiyun raggii marka jaalayaasha facebooka iyo maxayba saaba waashay marka waa ilaa kuwii ilaa jeelada waashay ilaa waa kuwii ya waa nimankan hablihii ka caayaya miidiyihii xumaanta faafinaya ee jaalayaasha facebooka iyo jaahilada waashay inaan yahay jawaab hawdalici jeega xirada jeega xirada de laakiin markaynu eegno dumarkii dardaaran waad siisay dee raggiina iyaga laftirkooga qoys bay doonayaan nolol inay dhaqdaan bay rabaan waxay rabaan inay helaan dee ori iyo ma garanaysaa gabar iyadana carruurtooda hooye u noqoto wanaagsan oo dhaqi karta reerkii iyagana taladoodii maan lagaaga fadhiyin
wallaahi maya wa waa mid meesha ku jira weeye iyagana in in de la tilmaamo oo intii awooda lala taliyo laakiin de kolley culayska iyo qoyska rukunka ugu weyni waa hooyada markaa hadda kolley balkii hablahaynu horeysiinay haddii ay mar kale inoo muuqato iyagana habaynu odhan doonaa iyagana aduu calaad calayd kula xaal xabad laaluushaa kugu waajibay oo raggiina iyagana ayna ma garanaysaa sheega xiradii intaana intaana mudaharaad kugu soo abaabulin
intaana nimankaas ku dhicin iyagana xabad weli dhegaystayaal waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkii cawayska washington markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaana dhegaystayaal ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey hal abuur fu'aad ibraahim maxamed oo ku magac dheer fu'aad waaberi aad iyo aad baad umahadsantahay cabdixakiin maxamuud sheewac walaal waan ku dhowahay adiga asxaabtaada iyo dhammaan dadweynahan aad iyo aad baan u salaamaya waa hagaag bal fuad n de ugu horreynba n soo dhowo baan ku leenahay barnaamijkan aad nagala qayb qaadato n islamarkaana aad caawa iyo weliba de maalmahanba nagula caweyso barnaamijkan iyo barnaamijyada soo socdaba oo qaybo ka mida sugaantaada n aynu ku soo qaadanay islamarkaana dadweynaha aynu la wadaagno n intaanan ku weydiinin qaybaha kala duwan ee sugaantaada iyo heesahay qaadaan fanaaniinta qaarkood bal ugu horreynba haddaan adiga ku siiyo n bal heesta furitaanka iyo weliba heesta ugu horreysa heesaha iyo teebada soo qaban lahayd waxaan jeclaan lahaa inaan walaal inaan soo qabto hees lamaana ah oo nolol wanaagsan iyo rayreyn ka warramaysa heesta waxaa la yahdaa rajo waxaa wada qaadaa saxardiid maxamed saxardiid iyo islaan casaale oo saynu ognay ah qoys heestuna waxay ka hadlaysaa un isla qoys nolol wanaagsan ku wada nool waxaan jeclaan lahaa marka inaanu ku bilowno heestaas waa gaag bal markaa heestaasaynu ku wada bilaabay adiga iyo aniga dhegeystayaashuba way noo dambayn doonaan su-aalaha kale laakiin heestaaseen marka hore wada dhegeysan doonaa mahadsanid
haddaynu raysiyo rasucanastay doono raxmaankeenu nagu simay sunnihii rasuulkiyo raxmad weeye guurkuye mar haddayn haddaynu raysiyo raasoocaan astayno raxmaankeenu nagu simay sunnihii rasuulkiyo raxmad weeye guurkuye rabbibaa ammaan leh riyadii rumowdo rasamalkii gaadhne raynrayn ku noolo ku noolo rabbibaa ammaan leh riyadii rumowdo rasamalkii gaadhne raynrayn ku noolo ku noolo ku noolo
waagaag En, haddaynu egno fu'aad en, hore nabad u carrabaabtay heestan eh, dee dabcan qoysii nolol bay ka warramaysaa baa tidhi En, eh, rajadii naftaydaay raacdada noloshiyo rafaadkiiyo marka waxay ka hadlaysaa saaad uba tilmaantay waa noloshii iyo waayihii iyo laysla soo maray iyo sida la yahay marka maxaa kuu muuqday adiga ma qoys qurux badan umaad aragtay mise qiso dhabo aad ka samaysay oo waxaa jirtay runa mise malawaal bay ahayd oo dee noloshunbaad si guud u malawaalaysa waa kolley horta runtii saynu dareemi karno nolosha gedigooduba waxa weeyaan qoys mm, min addiin haddaynu ka eegno iyo dhan walba haddaynu ka eegno marka cabirka heestan iyo ujeedadeeda waxay ahayd inaanu saaxiib nahay oo mustafa faarix xuseen la idhaahdo oo degan gobolka texas oo markaa aroos ahaa oo guursanayey arrinkiisana wax kala socday oo in muddo ah hawshaa waday oo ilaa dalkii ilaa halkan sheekadiisu taxnayd ayay gaadhay maalintii uu xaqiijin lahaa himiladii noloshiisa marka waxaana sirin saaxiibka waxaad ku soorta u baahan yahay deetana heestaasaa timi marka heest inkastay kusoo baxday qisada inankaas iyo guurkiisa haddana guud ahaanba waxay cabiraysaa uun qoys wanaagsan oo muddo fara badan aduu isdaydeeyey oo ishelay oo ku faraxsan noloshooda iyo sidaa ay isu heleen marka si kale kuma garatide mar haddii waati dee aroosyada iyo guri marka la dhisayo qofba waxa raacin jiray saaxiibkaa waxaad adiguna qaybtaasaad kaga qayb qaadatay alaabaha laga raacin jiray ee macnaha guriga loo- lala dhisi jiray aada iyo aad aada iyo aad dhegaystayaal qaybo kale oo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda guud ahaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo tinu barnaamijkan oo kale isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo cabdixakiim maxamuud sharwac ayaana caweyska washington soo jeedinaya haatana waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waa kan cabdiqaadir maxamed mursal sabakaab
mahadsanid daanduray Ee, waxyaabaha aan raahday ugu waaweyn ee maanta kulamadii dhacay ku jira waxaa ka mid ah kooxda chelsea ayaa kaalinta labaad ee horyaalka ingiriiska soo gashay kadib markii ay garaacday kooxda crystal palace laba iyo bar ay ku garaacday chelsea waxay yeelatay lix iyo labaatan dhibcood waxayna ka kormartay kooxda manchester city oo markii hore kaalinta labaad ku jirtay laakiin manchester city ayaa habeen dambe la ciyaari doonta kooxda liverpool oo horyaalka hogaaminaysa dhinaca talyaanigana kooxda brescia ayaa afar iyo eber oga badisay kooxda torino juventus ayaa weli hogaaminaysa talyaaniga oo lix canraahde sagaal iyo labaatan dhibcood ayay leedahay inter oo kusoo xigtana siddeed iyo labaatan dhibcood horyaalka sbainna hal kulan ayaa dhacay kooxda deportivo alves ayaa waxa ay saddex iyo eber kaga badisay kooxda villadolid horyaalka sbain waxaa hogaaminaysa kooxda real sociedad waxaana oo haysata saddex iyo labaatan dhibcood waxaana kusoo xiga labada kooxood ee real madrid iyo barcelona oo min laba iyo labaatan dhibcood leh ciyaar kalena hadda goordhow ayay soo geli doontaa oo waxa ay dhex maraysaa kooxaha leicester city iyo arsenal leicester ayaa waxa ay sanadkan u muuqataa koox tartan dhab ah kaga jirta dhinaca horyaalka premier leaga hadda weli waxa ay markaasi arsenal oo xaaladda ay ku xun tahay ay ka doonaysaa inay dhibcaha ka soo qaadato tababaraha arsenalna cadaadis ayaa saaran iyo iyadoo warar soo baxaya ay sheegayaan in arsenal ay doondoonayso tababarihii ay ku bedeli lahayd une emrai waxaana suuragal ah ayaa la leeyahay in ay dooqa koobaad ka dhigtaan tababare hose morinho oo hadda shaqa la'aan ah laakiin morinho ayaa sidoo kale waxaa laga doonaya la leeyahay kooxda real madrid valentino beres ayaana doonaya inuu zidaan ku bedelo wararkeennii ciyaarahana waa naga intaa
idaacaddeenana waa naga taas intaan markale kuna doono waa cabdiqaadir samakaab bashiir abikar iyo anugu ibraahim xasan daandurow idin lee nabadgelyo